的酒吧。
taasina waa mid kamid ah heesaha wadaniga ee curiyey oo allaha unaxariistay abwaankii weynaa ee cali sugla cigaal oo shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka iswatanka imaaraadka carabta haddaba wariyaashii kasoo shaqeeyay radio muqdisho oo hadda warbaahinada caalamiga u shaqeeya ayaa barnaamijka nagala qaybgelaya waxaa kamid ah axmed siciid cige oo markii hore halkan ka shaqayn jiray laakiin hadda aada uga barateen inuu laanta afka soomaaliga ee b b c da oo u shaqeeya axmed bal soo dhawow
aad baad umahadsanti kafi waa tahay axmedow maanta oo dhan waxaan falanqayn doonaa bal taariikhda uu ka tegay allaha unaxariistee abwaan cali sugulle bal adna maxaad ka xasuustaa maadaama dee warbaahinta qaranka soomaaliyeed aad soo aad aad aad usoo shaqaysay
ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ilahay unaxariisto cali sugulle shalayto hargeysa anagoo joogna ayaa horta warkiisana loo soo sheegay galabtii saddexdii galabnimuu geeriyooday shaariqa cusaal ku yaala buu ku geeriyooday muddona waa la ogaaday oo cususaal luu ku jiray oo marna cajimaan marna shaariqa ayuu ku xanuunsanayay qoyskiisa markaan la hadallayna intii dambe faalug baa ku dhuftay afartii bilood ee ugu dambeeyey marka cusaal buu yaalay ilaahay ha u naxariisto dee cali sugulle nin aad iyo aad aniga horta i dhali kara weeyaan oo de raggaa waaweyn baa ka wada hadlay laakiin taariikhdiisa waan haynaa heesta imaka baxaysay dee waabaa berye bilicsan dad badan waxay uhaystaan in ay tahay waktigii kacaanka laakiin way ka horreysay oo waxay ahayd sideed iyo lixdankii ayuu tiriyey markaa nin buu ahaa had iyo jeer xaaladda markaa taagan ka hadla wuxuu kaga duwanaa fanaaniinta kale isagu suxufiba de mutacaalimna uu ahayo iskuulka shiikh buu ka baxay uu soo shaqeeyey dawladda u shaqeeyey dawladii rayidka ahaa karaali buu ku shaqeeyey baa lai sheegay isagoo yaroo arday oo sheekhana sheekh secondary sheekh ku jirana dugsiga dhexe sheekhna wuu bilaabay inuu wax tiriyo oo saaxiiba yahow saaxiibadaydiiyo intaa i sababteen sanduuqiina meelo qaadi weydeen ayaa kamid ah oo intuu macalinka yaro saluugeen wax ka sheegay dabadeetana markii dambe isaga la eriyay saaxiibadii ay kaga baxeen kuwii isku fasalka ahaayeen cali sugulle lama soo koobi karo heesaha fara badan oo dhinac walba leh oo mar walba xaalada taagan buu ka hadlayay shimbiraya o heesa heesa heesa hees wanaagsan ku heesa baarlamaanadii berigaas ayuu markaasi ayuu dhaliilaya oo uu arkayay mar walba waxaa jira isagu ayu ayu ayu ayuu ka hadlayay markaasi calis gule ilaahay naxariista odan weyn buu ahaa anigu intii dambe ee sideetanaadkii baan isbaranay oo xamar aan wada joognay weliba intii dambe markii dagaaladu ay bilaabmayeen iyo aad iyo aad buu markaasi afarey fara badan buu tiri jiray oo markaasi dawladii gacanta wax kaga sheegayo aqoonta aad iyo aad buu uga sheekayn jiray afkaalaad aqoontu miyaa heesahan aad iyo aad dacaanka u ah hididiyay ayaa kamid ah cali sugle wax wax badan badan badan ayuu ayuu aan lasoo koobi karayn heesaha badidiisana heesihiisa badanana magool ilaahay ha u naxariista oo iyaduna labadii kun iyo afartii geeriyootay ayaa ayaa qaada fanaaniinta halkan joogaana aad iyo aad ay jacsi ugu dirayaan oo saxaabdiid maxamed oo shalaytaan waraysanay oo de raggii kondonaadkii ay xurriyadda ay wada bilaabeen kamid ahaa maalintii walaalkii loo dhisayaan soo dhacay hortiide heesta la qaaday lix iyo labaatankii june beerta xorriyadda hargeysaanka ala hadlaya marka laga qaaday markii xorriyadda la qaatay iyo kowdii julayba darkii uu ka heesay de nin weyn buu ahaayo aan lasoo koobi karin oo bad ah ayuu ahaa ilahay u naxariistay cali sugli waaya allah u naxariistay axmed bal qadka telefoonka igu jir maam bal na soo dhawow magacaaga noo sheeg waya bal magacaaga noo sheeg soona dhawaaw waxaad nooga sheekaysaa bal adna tacsida la dirayo bal inaad dhinacaaga ka dirto
bismi illaahi raxmaan iraxiim inaa lilaah wa inaa ilaah raajicuun waxa weeyaan geeri foolxun geeri aad looga naxo cali sugulle dun carbeed allaha u naxariisto ummadda soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeedba ilaahay samir iyo iimaanha ka siiyo waddani buu ahaa taariikhdaa sheegaysa cid kaloo maanta sheegi kartaa ma jirto cali sugulle sheekadiisa anoo ta kama sheekayn karayo oo been baa sheegaya haddaan dhahda waan ka sheekayn karaa taariikh ahaan laakiin aragti ahaan intaan ka arkay intaa lagu wada sheegaya inuu ku sifaysan yahay ayaan ogahay arkay markhaatina ka ahay shaahidna ka ah oo haddii lay weydiiyo aan markhaati ka furaya cali sugulle inuu rixin ahaa inuu waddani ahaa inuu qalbi jilicsanaa inuu bulsho ahaa inuu qosol badnaa aniga xataa magacuu ii bixiya baa jirto oo la yidhaahdo siddeetankii badhidii qarankaay badhidii qarankaay daa badhidii qarankaay baan xasuustaa xataa imaaraadkoon dabadeed ku arkayn waxaan ku yidhi cali oo walaal miyaad waddankii tegaynin baan ku yidhi wuxuu igu yidhi walaal aniga carabbay qaba aniga carabbay qaba buu igu yidhi walaal aniga carabbay qaba buu igu yidhi walaal ma tegayo carabbay qaba intuu dalkaygu saa yahayna carabkaasay qabay waayahay waad mahadsan tahay mar kale axmed siciid cige ayaan ku laabanayaa axmedow markii la maqlo axmed siciid cige qof waliba waxaa ku soo dhacaya munaasabadihii waaweynaaye heer qaran aad tabin jirtay oo lagu soo bandhigi jiray heesihii waddaniga ahaa u curiyey allaha u naxariistay abwaanka geeriyooday adiga maxaad horta ka xasuustaa heesahaasi mase ka qayb gashay riwaayadaha uu sameeyey waayahay wariyaashiisa waaweyn qadka telefoonka waan kusoo celin doonaa hase yeeshee fanaanada weyn saynab xaaji ayaan ku laabanayaa mar kale maama bal mar kale mar kale bal noo soo dhawow maxaad ka xasuustaa horta heesihii maxaad ka xasuustaa heesihii waddaniga ahaa oo uu ku dhiibay aada iyo aad
mid iyo labaan ka sheegi karaa ma afar baan toban labaatan laba boqol maxaan ka sheegi karaa intii adiga uu kuu dhiibay maxaad ka xasuustaa
walle ama calan jira oo caanabaad ahan oo ciirsi weydayey walle ama calan jira oo caanabaad ahan oo lagu cawaansayey ama calan maryaha lacaynabaad ahaan oo ciirsi weydayey duway baan ku arko waxaan ku yidhi waryaa cali sugulo miyaadan wadankii tegayn tegi maayo bui hargeysana tegi maayo xamarna tegi maayo aniga carabbaa i iibsaday buu yidhi oo addoon u ahay wax intaasoo dhan waxaasoo dhan wadaninimada ka samaynaysa hargeysana uma socdo xamarna uma socdo weli intay kala gogo-an yihiin anigu carab baan addoon u ahay markaa ma tegayn waa koow cali sugulle anigu waxba kama sheegi karo cali sugulle cali sugulle waxaan kaliya kusoo gabagabaynayaa cali sugulle nin lamidihii horeyna uma jirin dibna u jiri dooni maayo halkaasuu ku gabagabaysan yahay waxaa u dhow nin baarlamaanka ku jiro cabdi xaashi la yidhaha inaad garanaysa iyo in kale maahe mataqaana cabdi xaashi cabdi xaashi cabdullaahi ninkaasaa abwaan baanu hayna wadani oo wadaninimadiisa qiraya anigu laakiin wixii la sheegaya anigu been haddii la daldalayo dee idinkaynu
waayahay waayahay aad baad umahadsan tahay taasina waxay ahayd fanaanada waan fanaanada weyn ee seynab xaaji cali baxsan sigale oo saaka barnaamijka sahanka raadiyaha nagala qaybgalaysa qaybta aan uga hadlayno geerida ku timid allaha u naxariistee abwaan cabdi sugule cigaal oo ku geeriyooday dalka aamiin
abaalgudkiisii iyo wadaninimada ahaa abaalgudka ilaahay ha siiyo soomaali abaalgudna laga heli soomaali dadba maahe nabaday waayahay waayahay axmed sicdcig ayaan aadayaa axmed haddaad imaqasho bal saynab xaaji cali baxsan siigaale ayay ahayd qofka hadlaya oo aad maqlaysaan maxaad ku dari lahayd adiga waxaan ku weydiiyey markii laga hadlayo munaasabadihii waaweynaa ee heer qaran adiga ayaa soo tabin jira wariyaasha qaranka ugu qornaa ka mid ahayd maxaad adiga xasuustaada iminkaa ku jira
wallahi dee xusuustayda waxaa ku jira in badan baan soo shaqaynay anu radio muqdishona waa kasoo shaqeeyey radio hargeysana waa ka shaqeeyey t v-gina dee waxaan ahaa kooxdii ugu horeysay ee ee de markii la furay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sideetankii koo ilaa shanki october ka hadlay markaa dee munaasabada wax badan baa loo soo joogay laakin dee aniga rag badan oo iga waaweyn oo iga mudan baan joogaa oo anigu dee lix iyo toddobaatankii baan ku biiray laakin raggii dee iga horeeyay allah xamud dee axmed xasan cawko isna geeriyooday iyo dee raggii la lastaayay sidoo kale hadda waxa waxa waxa waxaa kaloo kaa horeeyay yunis cali nuur oo isna qadka telefoonka aan soo gelinay
raggaa fara badan iga wada horreeyey raggaasoo dhan aniga iga wada horreeyey teera iyo maxamed caarif xalafada ilaahay u naxariistay dee dee lawada dhimay laakiin anigu dee labadiisi ka dambeeyey baan ahaa ka yaraa baan ahaa marka dee wax badan waa lasoo maray laakiin dee taasi maanta ma jirta cali sugulle inu ka sheekaynanaaye ilaahay ha u naxariisto cali sugulle samiriya imaana ilaahay siiyo waxaana filayaa hargeysa lagu aasi doonaa maalinta khamiista subaxnimada hore ilaahayna ha u naxariisto cali sugulan raggii walaala hargeysa sameeyey uu ahaa fadxi dee waa la yaqaanaa aad iyo aad qeyb wey kasoo qaatay dulmiga iyo cadaalad darrada in badan ka hadlay in wax loo simayo lawada yeesho aada u dooni jiray laakiin markii dambe uu arkay in wax badan khaldameena aan ka aamusin afkiisa aan ka xidhan ee halgamay buu ahaa oo aada iyo aad la xusuusto waaya allah unaxariista laakiin axmedow ma ay kuu suura gashay intuu noolaa inaad la kulanto
waan la kulmay anigu muqdisho in badan kula kulmay marna hargeysa waan ku arkay markaa jacali weliba intii muqdisho aan joogin hor sideetankii hore tarki jirno weliba xaafadda halkaa baarkii aad agteedan kuwada jiri jirnay marka waxa weeyaan dee dad buu ahaa cali sugle oday weynoo de aniga indhali karo ayuu ahaa waan kuu sheegaya marka waxa weeyaan in badan baan de la sheekaysay cali sugle waana naqaanay moogtay waa naqaanay faamiligiisa waa naqaanaa deegaankiisa waa naqaanaa allah yarxamu kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii ayuu ku dhashay oodweyne berberiya shiikhu wax kusoo bartay wuu shaqeeyey abwaab buu ahaa markan dambe de intan dambe wuxuu joogay imaaraadka carabta ilaahay u naxariisto waa naqaanay de nin cali suglina la aqoon maaha o de ragga waxaamad ku shaqeeyay oo dhami badi waktigaa aan soo gaadhay dhowr iyo tobanka kilo ruseedkii de waa la siiqaanay marka odayaasha waaweyn ee xukuumadda abu de ahaa waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa weriye axmed siciid cige oo qadka telefoonka magaalada hargeysa si toosa ugu jiray barnaamijka sahanka raadiyaha ayuu nagala qayb qaadanayay waayo axmed aad baad umahadsan tahay
Amaka
riwaayadaha abwaanka uu sameeyey ayaan idiin soo dayn doonaa hadduu ilaah yaraado hase yeeshee qadadka taleefanada dhegaystayaal wixii xilligan ka bilowda way idiin furan yihiin oo waxaad kasoo hadli kartaan bal waxaa la gudboon maanta shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dalka oo ku aadan wixii lagu maamuusi lahaa bal abwaanka geeriyooday qadadka taleefanada naga soo wici kartaana waxaay kalayihiin sideetan iyo lix toban toban iyo kow sideetan iyo lix toban toban iyo labo sideetan iyo lix toban toban iyo saddex sideetan iyo lix toban toban iyo afar waa tahay qadku waa idiin furi doonaa hase yeeshee mid ka mida kaalimihiis suugaanta ahaa ee dhinaca wadaniga ahaa ayaan markaan idiin soo dayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo kadibna dee riwaayadihii ayaan aadi doonaa jamhuuriyadda soomaaliya ayaan markaan siinayaa dhegaysto kasta waa inuu kusoo koobaa keliya mawduuca aan saarno miiska ee ah maxaa shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dalka maanta oo kale la gudboon dhegaystaha iminka ku jira dhegaysta bal soo dhawow magacaaga iyo degmada aad naga soo wacayso waayahay dhegaystahaas qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegaysto kale haddii uu jiro farsan yaqaanadu aad bay u dadaalayaan halow dhegayste
halo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam halo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waa tahay waa tahay dhegaystahaas inuuna maqlayn ayaan u malaynaya bal furtam yaqaanada ayaan ku laabanaya
ma og tahay aqoonta ama halaysuma siiye ma og tahay aqoontayaa la iibsan karaa ma og tahay aqoontayaa la soo ergisaa
tahay dhegaystayaasha qadadka teleefanada way soo buux dhaafinayaan hase yeeshee abwaanada ayaa aada u fara badan nagu soo booqanaya xarunta radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya abwaana xasan sabriye gred ayaa iminka stuudiga iisoo galay abwaane bal soo dhawow bal qaybtaada ka qaada dhinaca tacsiyeynta iyo waxaad ka taqaana bal haddaad noogu dari karto inaa lilaahi wainaa ileyhi raajicuun marka ugu horeysa cali sugulle waxaan ka aqaanaa sugaantiisa iyo sala abuurnimadiisa inuu yahay nin wadaniya naga dhintay tiirarkii fanaaniinta soomaaliyeed tiir ka mida oo naga tegey weeye sidiisa haddaanu soo qaato waabaa beriyey bilicsan arooliyo baxsan maalin boqoran maxaa taqaanaa turunturootoo kuftay dhacday baa taqaanaa hunnu hunnu hadal maaha ingiriisi arag maaha balees qaato walee calan yaho calan maryaaba dhaxaan kii ah indha sarcaad rawaadda la dhihi jiray dab iyo dhagaxda iskuma dhuftee kala dhowra afqalaad aqoontu miyaha iyo wax badan oo aan la soo koobi karin waxaase leenahay soomaali oo dhan tiir baa ka baxay oo aada u weyn lana heli maayaan u malaynayaa wax lamid ah nin lamid ah inuu noo dhalan doono allahu naxariista marka isaga iyo eh, ehelkiisii iyo soomaaliya oo dhan waxaan leenahay ilaahay sanadii imaan ha ka siiyo iyo fanaaniinta ay wada shaqeeyeen ay isiqaaneen intaba waxaan leeyahay sanadii imaan waayahay allah naga siiyo waayahay abwaanadii kaa horreeyey oon waraysanay qaarkood waxay noo sheegeen eh, in een, wakti ayaga ka hor inuu fanka soo galay oo waxyaabo badan uu celiyay hase yeeshee gadaal dilshii dambe ka soo gaareen ayay nooga sheekeeyeen waa runta anigu aniguna kuwaasaan la mid ah cali sugilda wuxuu bilaabay taariikhda uu bilaabay waa af soomaali riwaayad lagu dhigo xusuun okaala walaalaha hargeysaa la oran jiray waa raggii u soo halgamay ee gobonimada labada dhinacba waa waa wadeen uu wadeen ayay la gembiyey gumaysigaa ka mid a Haddee.
ya oo berigaas uu tiriyey ma ku soo koobi karo wixii aqoontii aan u lahaana de waa mid dambe maaha Waaya, waaya.
anigu maanan joogin markaa waayahay abwaan xasan midda dambe xataa haddaan ka fiirino een, dabeecadihiisii iyo habla dhaqankii iyo hadalkiisa waxa u badnaa iyo maxaad nooga sheegtay hadalkiisoo dhanba wuxuu ahaa wadani waddaniyad iyo qosol iyo farxad nin farxan oo jecel ummaddiisa inuu la kaftamo la qoslo ayuu ahaa waayahay een, ugu dambayntii marka een, dhinaca tacsiyoonka waxaan ku tacsiyeynayaa dee ilaahay samadii iimaanaa naga siiyo eh, ehelkiisii iyo soomaaliya oo dhanna samadii iimaan allah ka siiyo iyo fanaaniinta waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa abwaan xasan sabriye gareed oo istuudiyaha sideedaad ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya nagu soo booqday abwaane een, anagana dee abwaanada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed bahda radio muqdisho haddaan horan uga tacsiyadeynayna waa mahadsantihi waayahay aad baad umahadsan tahay qadarka teleefanada hadday dhegaystayaal ay ku jiraan een, waxaan bal leeyahay farsamo yaqaanka dhegaystayaasha noo soo geliya een, dhegaystaha aduu ku jira hallow dhegayste hallow waayahay dhegaystayaashu dee kuma jiraan een, dhinaca farsamada ayaan ku laabanayaa iyo heesihii wadaniga ah, bal inay halkii nooga sii socdaan waayahay dhegaysta ayaa ku jira ayaa laleeyahay een, hallow dhegayste assalaamu calaykum Waalaikum.
cabdisaakshiin aadoo maadsan tahay aye bal haddaad imaqasho bal soo dhawow a magac waa musa cabdiraxmaan maxamed oo joogo warta nabadda aadaa u maadsan tahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto agwaanka weyn ee soomaaliyeed ee doorka ah oo ka guuriyay ummadda soomaaliyeed ummadda dadka guuriyay ee si qalabis xalan samirnimo allah arkoo siiyo Ee, su-aasha hadaan la weydiistaan gudo sii gabagabo baa qad ku jira taan filaayo Ee, waxaan dhihi lahaa horta wasaaradda warfaafinta oo kale inay gacanta ku qabato agwaankaas oo kale haldoorka oo macnaa buugtiisa iyo waxyaalaha uu qaban jiray iyo habdhaqankiisa hadda kiskis arda- ardada soomaaliyeed ama dadka jijida ka dambe oo ka dambeeya in loo soo daa hadda qayb daco oo macnaha dadka la baro habdhaqanka iyo agwaanada iyo wadaniyiinta ummadda soomaaliya ka baxay siday macnaha ay u dhiiradaan ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyaradaba inay wadankooda wax u qabtaan dhiirigelin u noqo dadka sii horreeyay intaba waayahay een, waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegaystaha ku jira een, aan bal isna fiirin hallo dhegaysta raaxay kale cabdiqaadir shiine cali dhegeystayaasha sharafta mudna naga mudan ee dhegeysta baandirada muqdisho allah ya raxmo ya raasimin ninka dhintayna allah u naxariista dhammaanteennana waxaan leenahay dhammaanteena soomaali idil oo ka wada baxay maahane qof qoys keligiisa ka baxay maan waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaanba dowladda waxaan ugu baaqi lahaa inay abwaaniinta soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeed inay mar walba xel iskaga saaraan sababto ah dalkani waxaa meeshaana soo gaarsiiyey abwaaniinta soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeed sababtoo ah abuurnimadooda ay halkaani magaalo muqdisho caasimada soomaaliya iyo xornimada ay qaateen waxaa ka dambeeya ragga abwaaniinta soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeed codkooda maadaama hadda iyo goor gumaysiga codka iyo abwaanimada oo loola diriri jiray dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne mila midka askariga waxaana ka codsadaa inay fanaaniinta soomaaliyeed iyo abwaaniinta soomaaliyeed xaqooda iyo xuquuqdooda had iyo goor ay ka fikiraan saxaab sare waayahay aad baad umahadsan tahay een, dhegaystayaashu way mahadsan yihiin goor dhow een, xildhibaan cabdi xaashi cabdilaahi ayaan qadka telefoonka aan soo geli doonaa hase yeeshee dhinaca wadaniyadda iyo dhextaalka naadina
Thank you. samafalkeena waa daliyo sheegno nin lagu sexdo seexan ilbaartida seexan nin lagu sexdo seexan haseexan haseexan haseexan haseexan soo jeedo waynu feetigo haseexan haseexan haseexan haseexan soo jeedo waynu feetigo nin lagu sexdo seexan ilbaartida seexan nin lagu sexdo waa tahay dhegeystayaal weli barnaamijkii ayaan ku guda jirnay aan ugu tala galnay habmaamuuska allah u naxariistay hawaankii geeriyooday ee cali xaaji sugle oo ku geeriyooda dalka isu taga imaaraadka carabta ah haddaba xildhibaan cabdi xaashi cabdilaahi ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira oo naloo sheegay in si weyn uu u yaqaanay abwaanka geeriyooday xildhibaane bal ku soo dhowow warbaahinta qaranka kadibna ummadda soomaaliyeed marka hore tacsida bal ku hormar kadibna waxaan geli doonaa bal aqoonta dulaha soo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عن ممد الصومالي وعك بهاي إن هليها ودخل الصومالي كالن مقلق جري oo aad iyo aad aad iyo aad yacni ahaa raggii halka hore taagnaa ee gobonnimadii soomaaliya iyo halgankeedii iyo xorriyaddii soomaaliya meelmarinteedii raggii aada iyo aad halka hore ku jira buu ahaa haasuule waxa weeye kolkaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan uga tacsiyeynayaa ilaahay samiriya iimaana ka siiya aan leeyahay cali sugule abwaanka geeriyooday geeridu xaq weeye waa la dhimanayaa waxaanse ka xumahay isagoon dalkiisii joogin buu dhintay oo arrintaasina ay ka timid burburkii ummadda soomaaliyeed ku dhacay ee yacni dadkeedii waxgaradka ahaa ay adduunkaas ku kala firdheen yacni cali sugille waxaan filayaa muddo shan iyo labaatan sana ah wuxuu ku noolaa dalka emireedka oo ahayd muddadii ummaddan soomaaliyeed qaraxa iyo burburka uu ku dhacay oo kolkaas halkaasuu tegey halkaasuu ku geeriyooday waxa weeye waxaan leeyahay ilaahay isaga naxariistii janno ha geeyo dadka soomaaliyeedna samir iyo iimaan guud ahaantood ha ka siiyo dee intii qoyskiisa ahaydna si gaara ilaahay yacni waxaan leenahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo waayahay ayaan leeyahay hali
waaya marka xildhibaan cabdi xaashi cabdilaahi waxaana loo sheegay dadka yar ee hadda nool ee aqoonta u leh inaad ka mid tahay bal intii aad ka taqaanay intuu noolaa iyo hadda haddaaba xiriiri jirteen dhallinyarada soo barbaartay oo dagaaladan sokeeyey dhibkan kusoo barbaartay aqoonta u lahayn iyo kuwii gadaal kala soo qabsada bal sharxaad yar uga bixi
de cali maaragtay hadda yani halkan yani telefoonkan aan ku jiro maka ma ma ku micnayn karo laakiin dadka soomaaliyeed cali wax fara badan wax fara badan buu uga digay waxaan filayaa waxay ahayd lixdan iyo shantii meerkii uu sameeyey riwaayad la odhan jiray dhab iyo dhagax dhab iyo dhagax la iskuma dhuftay kala dhowray ee uu ummadda soomaaliyeed ku yidhi wax ka dhigan qa- gobonnimada dawladda qabiilka dhexgale ee kala dhowray yacni ummadda soomaaliyeed wuxuu uga digay lixdan iyo shantii dhibaatada qabyaaladu ay u leedahay dawlo wuu uga digay isaga oo ku tilmaamay dee dhagax haddaad dab ku dhufato waad garan kartaa siduu yacni halaagga uu keenayo qabiilkuna kaasuu la mid yahay oo wuu kala firdhinayaa wuu kala kaxaynayaa waa isku dilaya ayuu leeyahay cali fara badan yani anigu hadda ma soo koobi karo waxaan filayaa ab- fanaaniinta nool ee maanta hadda halka idinkula jooga oo ay ka mid yihiin baxsan iyo siciid xarawi iyo cabdiduux iyo waxay ahaayeen kuwii ay soo wada shaqeeyeen oo si fiican u yaqaan kolka ma yacni lixdan iyo kowdii kowdii julaay iyo luuliyo markii xorriyadda la qaatay ee soomaaliya ay midowday labadii qaybood ay mid noqdeen heestii sacaankahayd waxay ahayd daraartii walaalkay loo dhisayey ee aan dhinac joogay sooma soo dhicin daraartaan shisheeye dhoofinayey ee aan dharuurayey sooma soo dhicin dadka soomaaliyeed yacni waxa weeye heesihiisa hadda aan huba inay ku jiraan kaydka halkaa yaalla waa heeso aada u tiro badan ama riwaayado badan oo uu cali sugulle ku sheegayey midnimada soomaalinimada iyo dadnimadu waxay tahay ayaad aada u helaysaan idinku haddaad tihiin dadka hadda jooga kaydka ama raadiyo muqdisho jooga agtiina ayay ka buuxdaan waan jeclaan lahaa waan jeclaan lahaa yacni wax fara badan nin lagu seexdo waa seexan xilbaasi daaha seexan yacni warkumaankun heesood baad halkaad ka helaysaan oo kolkaa qofkaasi shaqiyadiisu waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed siduu uula hadlaayey ee u baraarujinayey oo waxa xun oo dhan uga dilayey waad haysiin halkaa dadweynaha soomaaliyeed ustaaraan idin odhanaya heesaha wadaniga ee dhallinyarada soomaaliyeed een cali sugulle aqoon ama aan naqlinba yani cali sugulle wuxuu samayn jiray sababtoo ah
waayahay waayahay marka
ya waa tahay marka dadka soomaaligii cali sugulle wuxuu yidhi iyo qabiil siduu uga digayay yani lama socdaana u saara waad mahadsan tahay waayahay adeer marka hadda waxaa dhacday in dee wadaniyadii uu ka shaqaynayay oo u dhintay dalkii bal ka waran suurtagalnimada in aas qaran loogu sameeyo dalkiisii hooyo oo aadku jeclaa
intay hadda maanta hadda anu hadda waxba ma odhan karo arrintaasi waxaan jeclaan lahaa waxaan jeclaan lahaa cali dee dawlo hadday jirto yani in qaas weyn oo qaran loo sameeyo ma filayo meel qaran qaran weyn oo lagu aasayo oo qubuur qaranba male hadda xamar sideedaba qubuur qaran ma jiraan waa ka xumaay aad iyo aad baan uga xumaay laakiin waxaan odhan lahaa yani qubuur qaran hadday jiri lahayd xamar inta la keeno in lagu aaso cali sugulle laakiin waan ka xumahay qubuur qaran ma jiraan oo waxa weeye hadda cusbitaalka cusbitaalkii madiina ayaynu ka dhignayba qubuur ya kolka arrintaasi waa arrin aada moodo inay aada iyo aad gaf noogu tahay oo ayna jirin maanta meelaan leenahay waa qubuur qaran oo qofkeenna qiimaha leh ee taariikhda ummaddan maal dahaba ku lahaa lagu aaso la yidhaaho waa qubuurtii qaranka mabalihiin hadda waaya marka sugaantii faraha badneed ee wadaniga u badnayd waxaa la sheegan tahay inaad aada u taqaano abwaanka ma jirtaa hays wadani ah ama riwaayad uu sameeyo oo ilaa iyo hadda maskaxdaada kago ila
waxaan ku leeyahay waxaan ku yidhi dab iyo dhagax baan ku yidhi hadda may maqlay aad iyo aad waxaa weeye dab iyo dhagax layskuma dhuftay kala dhawraay wax ka digan qabiilka gobonimada dhex galay kala dhawraay kala dheer labaduyo kala dhawraay waa isdhinac wadnaayo kala dhawraay waxaan ku leeyahay yacni hadda waxa waa lixdan iyo shantii taasibanku samaynaya maanta soomaali waxa kala geeyey ee kala dhaqaajiyey ee cidiba meel yar oodatay waxa weeye waa qabiilka waa taalab ka digaan kolka anu hadda wax kaloon hadda odhanaya maba jiro waxa weeye taas lixdan iyo shantii uu inooga digay ayaa hadda yaa maanta taagan oo soomaali kala fardhisay kolka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed u saara heesihiisa wadaniga u saara waayahay ugu dambayntii marka intaadan qadka telefoonka aadan ka bixin shacabka soomaaliyeed iyo madaxda jamhuuriyadda soomaaliya maxaa la gudboon maanta
marka waxaa la gudboon waxaan isleeyahay waxaa aada iyo aad aada iyo aad inoola gudboon waxa weeye midnimo sidaynu ku heli lahay dalka soomaaliya ka soomaaliya laysugu soo celin lahaa qof kasta oo mas-uula waa waajib saaran sidii loo heli lahaa dadweynaha soomaaliyeedna arrintaa inay ku baraarugaan oo ay ka baxaan qabiilkan loo kala qoqobayo loo kala gogoynayo loo kala dhaqaanayo ay diidaan arrintaan anigu aada iyo aada maanta dadka soomaaliyeed iyo mas-uulintooda ugu baraarujin lahaa oo aaday taabanaysaa taas wey
waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdi xaashi cabdilaahi oo qadka telefoonka si toosa ugu jira oo ka mid ah dadka yar ee hadda haray ee aqoonta ballaaran u lahaa allaha u naxariistee abwaankii geeriyooday ee cali sugulle cigaal oo ku geeriyooday dalka iswadagga imaaraadka carabta isbitaal ku yaalla aad baad umahadsan tahay xildhibaane qadadka teleefanada ee dhallinyarada ku jirta ama dhegeystayaasha ku jira ayaan u furi doonaa hase yeeshee sugaantan iminka socota bal aan waxay idinka maqshiyo sida gaarka ahaa aan ugu eegeynay tacsida allah u naxariistee abwaankii weynaa ee cali sugulle ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha ku jira qadadka teleefanada ayaan siinayaa oo ku aadan shacabka iyo madaxda dalka maxaa la gudboon maanta dhegeystaha iminka qad ku jira halow dhegeyste
halow walaal waayo haddaad imaqasho magacaaga iyo degmada aad joogto iyo aragtidaada ku aadan bal waxa shacabkii iyo madaxda wadaag ayaan joogaa magacayga waa xasan maxamed cabdinuur baa la yidhaha ma garat waayahay
walaal abwaanka dhintay allah u naxariisto kitaabkiisana midigta allah ka siiyo jinnadii firdowsa aheedna allah ka waraabiyo aamiin
waa nin halyaay ah heesaha aad noo soo daydeen gaduda carwe iyo dadkii la mid ahaa waa dhinteen allah u naxariisto saynab xaaji baxsan iyo yuunus calinuur markaa hadda la hadlaysay ayaan ku dhegaysanaya ma garat waayahay
oohin baan la dhacay oo wallaahi ah oohin baan la dhacay haddii wax dawlada soomaaliya dawlad soomaaliya ay jirto muqdisho baan ka rabnaa in la keeno abwaanka ma garat waan gartay
aas qaranna in loo sameeyaan rabnaa aas qaran in loo sameeyaan rabnaa waayahay aad baad umahadsantaha hadalkana waa idhibayaa oohin baa indhahayga soo buuxisay intaasaan kuu sheegaya haddii dawlad soomaaliyeed jirto waa in la keeno muqdisho madaxweyne soomaaliya uu jiro waayahay waad mahadsan tahay waa tahay mas-uuliyiinta dawladdana dee way dhegaysanayaan oo waan filayaa insha allahu inay qaataan ra'yiga ay soo jeedinayaan dhegaystayaasha iyo shacabka soomaaliyeed hadduu dhegaysto kale ku jira halaw dhegayste halo asalaamu calaykum waalay salaam
waa bashir cali jimcaale timajal cali jooga degmada howlwadaagka fanaanka dhintay allahoo naxariisto abwaan cali suugla cali dagaal dun carbeed waxaa weeye anugu horta weligay lama soo ilshaqayn laho nin yar da' yar baan hay laakiin heesihiisa wadaniga ah oo qaaday nin aada u xiiseeyaan hayo wadaninimadu ay ay qiiro gelinayso haddee abwaankuna nin soomaaliyeed ahaayo nin shaksiyan ma ahayn dadka soomaaliyeed aamiin walaal aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaas naga soo waca howlwadaag aad buu u mahadsan yahay dhegeysto kale hadduu ku jiro halow halo halo walaal wadadii maqasho bal magacaaga iyo degmadaad joogto soo dhawow waa mahadsantahay magacayga waa cusmaan axmed oo ka soo wacay degmada karaan hadday suuragal taha bal kor u hadal
halo ha haddaad i maqasho kor u hadal bal haddaad i maqasho
halo waayahay waxaan filayaa dhegaystahaas inuu imaqlaynin hadduu dhegaysto kale ku jiro ayaan siinayaa fartamiqaanadu de aad bay u dadaalayaano say u soo gelin lahaayeen dhegaystayaasha ku taxan radio muqdisho aragtidoodana halkaan ay uga dhiiban lahaayeen dhegaystaha iminka qadka telefoonka ku jira halow dhegayste halo waayahay waayahay magacaaga iyo halkaad joogto
jaamac maxamuud yuusuf oo jooga degmada hodar haye jaamac bal soo dhowow
waa dhowahay waayahay bal aragtidaada ku aadan shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dalka waxyaabaha la gudboon maanta oo kale
inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun aad baan ugu tacsiinaya abwaan cali tuule dagaal kun carbeed
haye waayahay dhegeystahaas qadka telefoonka ayaa ka go-ay bal dhegeysto kale hadduu ku jira qadka halow
walaalkay cabdilsaaqsiine waa idin salamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed waa ugu tacsiinaya allaha u naxariisto cali kuule oo ahaa abwaan aada u weyn oo soomaaliya macnaha mid iyo kaaya aad u ballaran kula hortii shalay sole ka hor ma aan maqal magaciisii laakiin waxaan aada u dhegeysan jiray musiiqihiisii oo markii aan yaraa hooyaday oo macnaha iyadoo qaadayso oo anigoo yar baan dhegeysan jiray ay ii jirtay baan ogaa oo waagoo beryo bilowsan iyo sumbrigo heesa iyo hididii heesta iyo macnaha abwaan aada u ballaaran oo macnaha soomaali dadkii oo iga horiyey sida ay ka dhawaajiyeen abwaan weyn inuu ahaa marka dadka soomaaliya macnaha waxaa la gudboon inay u duceeyaan oo ilaahi subxaana watacaala uu kukiisii gacantiisa ugu dhiibo oo jannada lagu bishaareeyo qabrigiisana alla uu waasiciyo dadka soomaaliyed min jecel ayuu ahaa dadka soomaaliyed maadaama guddiisii ay yihiin isagana alla u naxariisto bahda reer muqdishona waxaa leeyahay hadda meelada soomaaliyeed taariikhdiisa iyo halu soo qaato hadda sidaada u wataan waana igaaga filmaan misalana walaalkeyda waayahay waad mahadsan tahay qaabka aada usoo koobtay aragtidaada ku aadan bal habmaamuuska loo samayn karo allah unaxariistay abwaanka dhegaystaha kale ee qadka ku jira ayaan siinayaa halow dhegayste halow halow waayahay haddaad imaqasho bal adigoo si fiican u hadlaayo magacaaga halo
halow walaal magacaaga iyo halkaad joogto waayahay dhegeystahaas qadka telefoonka ayaan ka go-ay waan ka xunnahay dhegeystayaashu aad bay u soo buuxinayaan qadka telefoonka dhegeystaha kale ee ku jira ayaan siinayaa halow dhegeyste halo walaal magacaaga iyo halkaad joogto halo halo waayahay farsamayaqaanada ayaan ku laabanayaa bal dhinaciisa ugaanta dhegeystayaal haystaasi wadaniga ah barnaamijkan aan ugu tala galnay inaan kaga qayb qaadano tacsida loo sameynayo in allahu naxariistee abwaan cali sugle ayay qayb ka ahayd weli aragtida dadweynaha ayaan ku guda jirnaa iyo bal sida ay la tahay shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dalka waxyaabaha maanta oo kale la gudboon maadaama tiir weyn uu dumay dhegeystaha qadka ku jira halo dhegeyste halo
waa cabdirasaaq cumar maxamuud haye cabdirasaaq bal soo dhawow inteed joogtaa aad baa umahadsan tahay walaalow yadan ka imid luuq baan ka imid hadda xamar baan joogaa olwadaag aad iyo aad waxaan ugu tacsiyadaynayaa abwaanka cali sugulle eheladii iyo qoyskii uu ka tegey iyo soomaali weyn ninkaasi wuxuu ahaa soomaali dhab ah oo weliba waxaan aad iyo aad maaragtay aanan loo ilaawi karin heesaha wadaniga ah uu maaragtay uu u curiyey soomaalida uu ku goobaabinayo ku goobaabinayo marka dadkii konton sano ka sarreeyo markay heysihiisa maqlaan waxay dib u xasuusanayaan wadanka siduu ahaa iyo sida uu maanta yahay ayaa dib u xasuusanayaan waxaan leeyahay xal isugulle taariikhdiisi abwaanadii taqaanay baa ka sheekeynaysa intii taqaanay baa aniga iga badiday baa ka sheeke- ka sheekeynaysa waxaan la ilaawi karin abwaankaasi taariikhdiisa waxaan had iyo jeer ba aan maaragtay tala ka dhiibanaya raadiyo muqdisho inayna marnaba heesihiisa goobaabinta ayan ka kala joojin radio muqdisho si dadkii hore ay u xusaan ama u xusuustaan wadanka macaankiisa waa tawaate idaacadda waxay u furan tahay ba ka mid tahay inaan qaadano n abwaanada waaweyn heesaha n waxtarka leh ay ay u reebeen ummadda soomaaliyeed waa tahay aad baad umahadsan tahay saaxiib n dhegaystaha kale ee qadka ku jira ayaan siinayaa hadduu imaqlaayo hallow dhegayste wayhay waan ka xunnahay qadka telefoonka n ayaa ka go-ay dhegaystayaal fara badan ayaa qadka soo buux dhaafinaya halkaad nagala socotaana dhegaystayaasha iminka nagu soo biirayow waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo qeyb gaara oo aan ugu talagalnay n ka qeyb qaadashada n tacsida loo sameynayo abwaanka geeriyooda allahu naxariistay abwaan cali sugule n qaybtii aan uga darna waa barnaamijkii sahanka raadiyaha oo kow iyo tobanka barqanimo ku eka hase yeeshee aan ballaarinay dhegaystaha kale ee qadka ku jira halow
halow salaamu calaykum waalay salaam
magacaygu waa cabdisaaq nuur sheekh maxamed joogaad dukeynley waayaa sami soo dhawow bal
waan u dhowahay waan aad iyo aad aa umahadsan tahay walaalkay qaaliga barnaamijka aa qiimaha badan aad u daabinayso iyo walaalkeen ee abwaankeena qaaligaha ee hadka nooga baxay aad iyo aad iyo waha u naxariista ayaan lahaa inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun keliya hal qofka hal shaksi kama bixin ee wuxuu ka baxay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan dhihi lahaa kutubkaaga gacanta midig allah kaa siiyo dowladda federaalkana waxaan ugu baaqi lahaa inay aas qaran u samayso wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxma waa tahay saaxiib aad baad umahadsan tahay n fikirkaaga sidaad usoo koobtay n hadduu jiro dhegaysto kale ayaan siinayaa halow dhegayste
halo asalaamu calaykum waalay salaam
walaal barnaamijka aada baan usoo dhaweyneynaa run ahaantii abwaankuna allaha u naxariisto jannadii firdowsa allaha ka waraabiyo qoys kama uusan tegin ummadda soomaaliyeed buu ka tagay allaha u naxariisto baynu leenahay run ahaantii aada baan uga murugaysannahay waxaan leenahay dowladda federaalka ee soomaaliya mas-uuliyad xoogan ha iska saarto sidii abwaankeena soomaaliyeed loo keeni lahaa magaalada muqdisho aas qaranna halkan loogu sameyn lahaa waxaan kaloon dowladda ka codsan lahayn inay calanka jamhuuriyadda soomaaliya hoos loo dhigo muddo isbuuca si baroor diiqda aan uga qayb qaadanay abwaankeenna dowladnimo iyo shacabkeennaba aan gacanta iswada qabsanoon u baroor diiqno calankana hoos loo dhigo muddo isbuuca arrintaas baan soo jeedin lahaa wallaahi aad baan uga murugaysannahay abwaanka geridiisa markaan maqalnay waa abwaan soomaaliyeed taariikh weyna ku lahaa midnimada iyo qarannimada soomaaliya aan maanta harsanayno waan dareensannahay ummaddeena soomaaliyeed badankii ee hadda joogtahay inay gobonnimada ay iyagu iska heleen laakiin dad baa usoo dhintay dad baa usoo jilba murxay dad baa maskax ku bixiyey abwaankuna wuxuu ka mid ahaa sidaan taariikhdiisaba hayno dadkii kaalinta koobaad ka soo galay qarannimadan aan maanta haysano alla naxariiso baan leenahay waayahay abwaanka waayahay waayahay aad baad umahadsan tahay n dhegaystaha sidaad ka dareemeysaan n aad ayuu naxdinta looga dareemaya u ilmeynaya waayahay aad baad umahadsan tahay waa abwaan loo ilmeeyey oo taariikh ku reebay n ummadda soomaaliyeed taariikhduusina dee waxay noqon doontaa insha allahu tacaala mid maguuraan ah oo kaydka warbaahinta qaranka soomaaliyeed ku jiri doonta n caalamka oo dhan oo ku fidsan n dhinacii waxaan ku laabanaynaa bal n kaalimihii n sugaanta ee dhinaca wadaniga ah ee abwaanku uu nooga tegay
Thank you.
bayre bahduka laxde boqonta gooyay waa baaba'ooda kuwii bilaabe habkan baxaaya bedelinaayay waa baayadooda kuwii ka bayre bahduka laxde boqonta gooyay waa baaba'ooda badhbadhaadhay
waata dhegeystayaal martida nagu soo booqanaysa stuudiyaha sideedaad ee radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa soo badanaya dhegeystayaasha qadadka taleefanada soo buuxinayana kolley kama tegin oo barnaamijku weli wuu u furan yahay waxayna kaliyihiin martida iminkana soo booqatay aadan axmed aadan biid taliyaha kooxda hegan iyo weliba fanaanada luul xasan axmed xaawaluul ayaa iyana stuudiyaha sideedaad ee radio muqdisho iminka nagula sugan aadan biid taliyaha kooxda hegan ayaan siinaya
waxaan tiiraanyada iyo naxdinta geerida aan la qaybsanaynaa dhammaan bahweynta fanka oo fanaaniinta soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed abwaankii weynaa aabbihii fanka abwaan cali sugulle tacasiyada maanta ku imaatay waxaan leenahay janna geeridii ku timid waxaan leenahay janna farduuso oo laha ka walaabiyo ilaahay intii ku dhinteen samir iimaan haka siiyo iyo qoyskii uu ka baxay reer cali sugulle iyo eheliyadiisii iyo qarankii uu ka go'ay abwaanka qaymaha iyo qaayaha badnaa ugu fadhiyey mataqaanaa karaamada ummadda soomaaliyeed oo dhan magaca ku lahaa geyga soomaaliyeed iyo geeska afrikaba allah u naxariistaan leenahay anigoo ku hadlaya magaca kooxda fanaaniinta ciidanka booliska ee heegan iyo magaca abwaaninta taliyaal taliyaxigeenadeedaba anigoo ku hadlaya magaca mataqaana codkoodii ayaan tacasiidaas tiiranyada leh aan la qaybsanay ummadda soomaaliyeed ilaahay huna aristo ama cali sugulan leh waayahay marka inta waxaa loogu soo sheekeeyey heese fara badan oo isugu jira wadani iyo jacayl iyo riwaayado badan uu sameeyey inay weli geedka radio muqdisho iyo warbaahinta qaranka o dhanba ay ku jiraan bal haddaad usoo joogtay adiga maxaad xasuusoo
horta cali sugulle anigu waan aqaanaa waan arkay dadkaygana ma ahayn wuxuu ahaa nin abwaan soomaaliyeed oo abwaaninta hore ah aad u weynaa laakiin aragti ahaan qaranka soomaaliyeed intuu jiray hore oo dhacay waan arki jiray waa beri ayaan ku arki jiray heesihiisa laga bilaabo urashadii qaranka soomaaliyeed ama dowladnimada soomaaliyeed markii gumeysiga laga saaray lixdankii wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo abwaaniinta ugu firfircoon buu ku jiray cali sugulle lagama sheekeyn karo heesihiisa iyo taariikhdiisa oo faneed xataa waxaa layidhi wadaniyadiisa marnaba haddii qof ay durayaan iyo haddii kaleba wadaniyadda dalka kama leexan jirin inuu cali sugulle wuxuu ahaa nin qaran buu ahaa wuxuu ahaa nin daacad u ahaa dalka iyo dadka iyo diinta iyo calanka iyo islaamnimadaba daacad u abuu ahaa ma ahayn mucaaradada iyo dadka jinsiga xun oo mataqaana ka hor imaan jiray qaramada mataqaana ama dowladahaba muusan ahayn wuxuu ahaa nin taarikh ku leh fanka wadaniyaddana ku dheer buu ahaa
luul xasan axmed xaawaluul iyana dhinaca tacsida waan siin doonaa ee ummadda soomaaliyed ee uga tacsiyanaysa geerida ku timid abwaan cali sugulle laakiin radio muqdisho sidaan horey idinkugu sheegay keydka warbaahinta qaranka aad buu u buuxaa waxaa jirtay intuu noolaa abwaanka cod aan ka qabanay oo radio muqdishoga xaaladiisa oo uga hadlaya bal dhegeystayaasha aan maqashiiyo codka alla unaxariista abwaanka
dhul soomaaliyeed waxaad u tahay dheelitirihii waxaana dhalashadaadii ahay inaad dhammaysaa eh gudahaaga n s d haddii aan laga dhex taagaynin aan lagugu dhaabayn carrada lagu dhaloolaayo dhinacyada shangeesta cad maxaanu kugu dhigana beehii cirkow maalintuu ragis dhafoor taabto haddaan dhumucda iyo xooggayagu dhabanahays reebin aan lagugu dhiman waa haddii aan lagugu dheerayne dhinacyada shangeesta cad maxaanu kugu dhiganay dhoobada jabuutiya hawaas waa lagaa dhacay dhadig iyo labood ku xil tira oo dhalada kaa saara ayaa kuu dhammayn lahaa wixii maanta kaa dhimane haddaan dhiig lagu daadin aan dhagar la soo hoysan dhinacyada shangeesta cad maxaanu kugu dhiganay dabala iyo geeltiro warkii inaga soo gaadhay goortuu cabbaar tuudiyey ee goojo laga waayey galooftii iyo irmaankii intuu gooni uga soocay kuwa kii dhalaayuu ku daray guudka tiradii gar la qaaday dabadeed sidii guurtidu caddaysay go'gocii la nacay bay haddana soo gudlinayaan haddii gododlihii daali uu gelinba cayn keenay gaddiisaa taqaanaa haddii aad garatay oo huuftay geed kuguma toosnoo adigu kuu gabanayaaye googaa kolkay cadal la tahay aad ku geli weydo soomaalaa jilgilo ama galgalo lagu geeyeysii reediyogaa markii la dhegaystay ee la maqlay soomaalidu way ka xumaatay roole iyo carruur habrihii dhallinyaradii odayaashii qof waliba waa isbedelay oo u midab doorsan yahay mudaaharaad ayay dhigeen weyn oo lala yaabay dul soomaaliyeed waxaad u tahay dheelitirihii waxaana dhalashadaadii ahay inaad dhammaysaay gudahaaga n f d haddii aan laga dhex taagin waayahay gabay oo u direeyey radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayay ahayd intii uu noolaa abwaana cali sugule oo shalay geeriyooday waa tahay fanaanada luul xasan ayaan siinayaa xaaluul luul bal soo dhawow adigana bal dhinacaaga tacsida ku aadan abwaanka geeridiisa
aada baan u dhowahay waxaanse leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun naf waliba waa dhimanaysaa cali sugulle wuxuu ahaa nin fanaan oo abwaana oo aada qaali oo ah marka waan u tacsiyeynayaa geeridii ku timid ee naxdinta lahayd ee naf walibana way dhimanaysaaye dadkii uu ka dhashay iyo eheladiisii iyo carruurtiisiba waa uga tacsiyeynayaa iyo fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan waan u wada tacsiyeynaynaa kooxda heegan dhammaantood way u tacsiyeynayaan haddii allah u naxariisto ilaahay naf waliba waa dhimanayna waa dhimanaysaa meeshaa loo wada socdaay waayahay labadiinaba waxaan idin siinayaa maanta ummadda soomaaliyeed iyo madaxda dalka maxaa la gudboon axmed biid ayaan marka hor siinaya taliya soo dhawow
loo duceeyo oo xasuus dheer loo sameeyo oo weliba taalo loo dhigo cali sugulle in taalo loo sameeyo taaladii cali sugulle ay noqoto lagu xasuusto
anigana sidoo kalean ku leeyahay waa nin taariikh weyn ku leh ummadda soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan marka nin la quuri kara maahay nin maaragtay wuxuu ahaa maaragtay sumcad ku leh maaragtay ummadda soomaaliyeed marka nin maaragtay xusuus in loo sameeyo mudan waa nin in loo baroor deeqa waa in maaragtay nin aad xusuustiisa ay meel walba looga arkaa
waayahay aadaad umahadsan tihiin labadiinaba taliyaha kooxda heegan aadan axmed aadan beed iyo weliba fanaanada luul xasan axmed xaawaluul oo nagu soo booqday stuudiyaha sideedaad ee radio muqdisho labadiinaba waad mahadsan tihiin farsamayqaanka ayaan dib u laabanaya iyo heesta waagaa barye
la baajin baqa waayay waa baayadooda kuwii ka baydhee bahdoodka lexdee uqunta gooyay waa baaba'ooda kuwii badheedhee wadkan la baajin baqan waayay waa baayadooda kuwii ka baydhee bahdoodka lexdee uqunta gooyay waa baaba'ooda badhbadhaadhnay बड़बड़ा नहीं बड़बड़ा नहीं बड़बड़ा नहीं भोगियो वदनो लिपिन भोगने को बड़बड़ा नहीं
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ayaan ugu talagalnay taxsiyeynta in allah unaxariistay abwaan cali suuda cigaal oo ku geeriyooda dalka isutaga imaaraadka carabta haddama weriye emen macalin oo isna aad si weyn u taqaanaan oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta qaranka muddana kasoo shaqeynayay ayaa isna istuudiyo soo gal maxamed
aad baad shiina umahadsan tahay cali suulle cigaal dun carbeed baa aada loogu aqoon ogyahay oo naynaysiisu ay ahayd oo wuxuu ka mid ahaa raggii maaragtay cadan nooga yimid buu ahaa markii hore cali suuli anigu waxaan bartay lixdan iyo sideedii meelaha maray ahayd waana iga horreeyey hobrada waabey uu ka tirsanaa wuxuu ahaa fanaaniintii waaweyneed ee hargeysa ka yimid heesa aad u fara badan oo weliba la yaqaan isgeysa jacaylka aad bay u yaraayeen laakiin heesaha wadaniga iyo midnimada dalka ka hadlaya ayaad moodaa inuu xoogga saari jiray keedkeena waa laga helaya heesihiisa alla raxmo cali suulle aad baan uga xumahay dhimashadiisa inkastoo ay lama huraan tahay geeridu haddana waxaa weeye cali suulle wuxuu ahay abwaanada farakutiriska ah ee qiimaha badan ku lahaa midnimada ummadda soomaaliyeed maalan isumaatikii isumaatikii labada gobol ee waqooyiga koonfur qaybta uu ku lahaa wax la qiyaasi kara ma ahayn heestayda isu soo maqi khadaad dhegeysatay waa hees arbeeba waxay og tahay hees jacaylaha dadku u haystaan ha kulli inaad haysanaan malaynaya hadda isu soo maqi heesaa magool iyo maxamed axmed baa qaada heesihiisa inta badan inta badan magool aad bay uga qiiqa jirtay wuu jeclaa fanaanada qaranna waa ahayd markaasi dhallinyaranimadeedii ilaa xilligii u dambeeyey heesaa ay qaada xisaabmale maxamed axmed iyo magool aad bay heesiisu qaadi jireen nin lagu seexdo haseexan heesta la yidhaahdo oo heesaha ugu heer sarreeya ka mida muxuu ahaa keydkeena taalla waxay ka mid ahayd heesaha ugu muhiimsan ee muxuu ahaa xilligaas la qaadayay oo ka hadlaysay nimankii markaasi baarlamankii waxaan ka wadaa dowladdii rayidka ahayd ee aadan caddi maamulayey wuxuu ahaa hees aad loogu dhiirigelinayey oo lalahaa heestani nin lagu seexdo waa seexan yacni waa laynku seexday idinku ha seexanina yani waa askari oo kale ilaaliya shacabka waayo shacabka ha nastaano ha seexdaano ha maamushaano ha adeegtaano laakiin haynku seexdo laakiin idinka ha seexanina wey nin lagu seexdow ha seexan waabaan beri heesta layidha xilligii kacaanka dhashay heesow qaaday ka mid tahay trantroota kuftay dhacday waa hees ciidan kalaasi meelaha hadday hawada ka baxdaa yacni waxa waaye nin aad u weyn ay ula weyneyd midnimada soomaaliya waxaan xasuustaa soddonkii sanaad dhibaatooyinka lagu jiray alisuble afkiisa kan soo bixin lees yacni ma muujinaynin gooniisutaaga ay sheeganayaan maamulkan somalilan yacni marna inkastuu ka soo jeeday isaga marna lagama maqal heesa noocaasa uu ku dhiirigelinayo amba goosashada uu ku dhiirigelinayo aad iyo aad abaan hadda noo fadhiya waxay sheegayaan ilaa iyo waqooyi iyo koonfuraad kala tihiin dalka xataa kuma soo laabanaysa ma jirto ninka xataa dalka soomaaliya ma imaanin abudabi buu degay buuqan dhacay si meelkuu halkaasuu ku dhintay marna dalka soomaaliya ma imaanin wuxuu u imaan waaya waxaa wey kala qaybsanaanta waa haddii ummadda midaysanaan lahayd carisweyne waa lagu baan imaan lahaa fanaaniinta kale aad ay u jeclaayeen markuu tiyaatarka soo gelayo fanaaniinta way u istaagi jireen calaamaduu lahaa uu kusoo galo sacab ah dhac dhac dhac dhac dhac dhac calaamadaas kusoo markuu inta kusoo gelaya markaas oo cali sugula yimid waa la wada istaagi jiray marka waxaa xusuus anaga arday anaa markaasi arday ardayda waxaan kamid ahaa oo matalan oktoobarada iyo kooda julaay iyo maalmaha munaasabadaha waaweyn fanaaniinta kaalmeeyo riwaayadaha la dhigan iskuulaadka anaga lasoo aruuri jira anagoo badan ha ubax maahayn waxaan ahay arday iskuulaadka laga keenaan ahayn marka isaga wuxuu caan ku ahaa midnimadii ummadda soomaaliyeed midnimada ummadda soomaaliyeed oo caan ku ahaa ninkaasi waa cabdullaa qarshe iyo xuseen oo faarax iyo isaga iyo dad yacni caadi ma ahayn allah raxmaan leeyahay waayo marka riwaayadihiisii maxaad ka xasuustaa oo haddayba jiraan xataa qaarkood aan weli maskaxdaada ka tirmin inkastoo dee raggii hore markaad su-aal weydiiso oo ku aadan waxyaabihii hore u dhacay ay ay ay kuleeyihiinio wixii labaatankii sane ugu dambeeyay dalka ka dhacay ayaa i hilmaamsiiyey
wallahi warada horta horta riwaayada dambe isaga ma dhigin riwaayad cali suule sameeyey xilligii kacaanka iyo xilligii ka dambeeyey lama maqal laakiin cali suule wuxuu ahaa riwaayadihii xilligii dowladdii aadan cadde ay jirtay riwaayada badan buu lahaa iyo xilligii kasii horreeyeyba riwaayada badan uu dhigi jiray anaga anagoo arday ahaa iskuulkana waa la bari jiray riwaayadihiisana la bari jiray horta musoo muusoo dhuuman jirtin riwaayadihiisa maya aniga amaba geli jiran riwaayadihiis markee ma riwaayad intaan aniga aan noolaa ambaan dhalanaa aan caqliga lahaaba riwaayad cali suule sameeyey ma maqalba laakiin heesihiisan soo gaaro bad ah heesiisoo badda oo riwaayadii kasoo baxay oo maaragtay idaacadda laga sii daayo heesaa weliba ugu fiican ugu fiican ugu alifaad fiican ugu miro fiican ugu ugu maaragtay ma qiyaasi karo heesaa aad baan u jeclaa heesihiis ilaa hadda aniga waa dhegeystaa heesihiis inta badan midnimada soomaaliga leeyan hadda mid kamid a kaalintiisii suugaanta oo aad leedahay bal dhegeystayaasha waan uga tegayaa bal soo qabo wallaahi aniga waxaan jeclaa laha isu soo maqiiq heesta la yidhaahdo aadaan u jeclaa maxamed xumagoda oo la qaada heestihii lixdamaadkii horreantoodii la qaado weeye waa hees jacayl la moodayo laakiin siyaasad ah oo oo ka hadlaysa waqooyiga koonfur maxamed axmed oo waqooyi matalaya iyo magaalada koonfur matalaysa oo kale waaye marka haddaad saari kartaan okay waaya maxamed waabatan waan saaraynaa aad baad umahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna de waa uga tacsiyadeynaya waaya kalamiyo midundhaye maagine sasuumaqiya kubildaabine maagine sasuumaqiya kubildaabine madagwadna madana soolul kumegdiso mayaha kalamiyo midundhaye
waa tahay dhegeystayaal heestaasi wadaniga ah waxa ay ku jirta barnaamijkan gaarka ah oon ugu talagalnay baroordiiqda aan u sameyneyno awaankii weynaa cali sugulle heestaasna erey ereyga ugu xanuunka badan ee ku jirta waxa weeyaan midnimadeenii mugdi gasho oo magaceen bacye waayahay iminka waxaan idiin soo dayn doonaa qeyb yar oo kooban oo ku jirtay riwaayadii indhasarcaad oo abwaanada iyo fanaaniinta iyo dadka kale noo imaanayay ay sheegayeen inay ahayd riwaayadii ugu saameynta badnaa ee abwaan cali sugle allah unaxariiste uu sameeyey bal farsamo yaqaan leila cabdiraxmaan ayaan ka codsanayaa bal in ay soo dayso riwaayadaasi indhasarcaad qeybta aan ka heyno
dul soomaaliyeed waxaad u tahay dheelitirihii waxaana dhalashadaadii ahay inaad dhammaysaae gudahaaga n f d haddii aan laga dhex taagaynin aan lagugu dhaabayn carrada lagu dhaloolaayo dhinacyada shangeesta cad maxaanu kugu digayna dheehey cirkow maalintuu ragis dhafoor taabto haddaan dhumucda iyo xooggayagu dhabanahays reebin aan lagugu dhiman waa haddii aan lagugu dheerayne dhinacyada shangeesta cad maxaanu kugu dhiganay dhoobada jabuutiya hawaas waa lagaa dhacay dhadig iyo labood ku xil tira oo dhalada kaa saara ayaa kuu dhammayn lahaa wixii maanta kaa dhimane haddaan dhiig lagu daadin aan dhagar la soo hoysan dhinacyada shangeesta cad maxaanu kugu dhiganay dabalo iyo geeljiro warkii inaga soo gaadhay goortuu cabbaar tuudiyey ee goojo laga waayey galooftii iyo irmaankii intuu goonni uga soocay kuga kii dhalaayuu ku daray guudka tiradii gar la qaaday dabadeed sidii guurtidu caddaysay gocgocii la nacay bay haddana soo gudlinaya haddii gododlihii daali uu gelinba cayn keenay gaddiisaa taqaanaa haddii aad garatay oo ruugtay geed kuguma toosnoo adigu kuu gabanayaaye googaa kolkay cadal la tahay aad ku geli weydo soomaalaa jilgilo ama galgalo lagu geeyeysii
waa tahay dhegeystayaal gabaygaas waa gabay oo u tiriyey abwaanka allaha unaxariistee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya heesta ugu dambeysa ee aan soo dayn doono ayaa waxa ay noqon doontaa mid ka mid ah heysihii wadaniga ahaa ee dhexalgalka ahaa ee abwaanka cali sugulle cigaal oo uga tegay allaha u naxariistee ummadda soomaaliyeed waxayna noqon doontaa heestaasi magacii ugu waa cabdirasaaq maxamed faarax shiine barnaamijkii gaarka ahaa heestaasi wadaniga ah ee abwaan cali sugulle ee maxaa taqaan ayaan idinkaga tegayaa dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun
ayaa xoogiyo tamareno isku tagaan tagiyo xoogiyo tamareno isku tagaan tala ku goyno lo tagee tala ku goyno lo tagee